أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka roon ku dhowaad boqol iyo konton murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo shalay lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaana dhacaduleedka degmada moqokore ee wilaayada hiiraan idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid a saraakiishii askarta murtadiinta ee lagu dilay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan maamulka shahaadla dareerka puntland ayaa sharci darra ku tilmaamay maleeshiyaadka b s f islamarkaana duldhigay awaamir culus oo ka dhana maleeshiyaadkaas dowladda jabuuti ayaa qaaday ololo ballaaran oo lagu musaafurinayo dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalkaasi xilli ay kasii daraysa xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalkaas xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya muqdisho ay bannaanka soo dhigayaan fashilka kooxda riddada والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waxabeennimo talaada labaatan iyo labada bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ku dhowaad boqol iyo konton murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo shalay lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiinta ku sugan deegaana dhacaduleedka degmada moqokore ee wilaayada hiiraan iyo sidoo kale idaacadda islaamiga andalus oo heshay magacyada qaar ka mid a saraakiishii askarta murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxaynoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan waxaa faahfaahinno dheeraada laga helayaa khasaaraha maleeshiyaadka riddada ka soo gaaray dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ayaana maanta gaartay afartan iyo toddoba murtad halka dhaawacna uu gaaray siddeetan iyo lix murtad murtadiintii shalay lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ahaa kow cusmaan muumin axmed oo loo yaqaanay cusmaan dheere oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada labo ibraahim xuseen candhoob oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada saddex cabdi cabdulle maxamed oo loo yaqaanay cabdiraafey afar xasan cabdulaahi siyaad oo loo yaqaanay xasan mataan ahaana sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada shan muumin biyow lix muuse axmed odowaa toddobo daahir daaftoon sideed dalboole faarax axmed sagaal dafe axmed colow toban faarax maxamed gadoodane kow iyo toban maxamed colow guure baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada mutafajiraadka ay qorsheeyeen ayay la beegsadeen ciidamada kufaarta itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare soo gaaray kufaarta itoobiya balse ilaa iyo hadda lama sheegin lambarka saxda ah ee ku halaagsantay qaraxaas qaraxan ayaa dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo siday inoo xaqiijiyeen ila muhiima oo lagu kalsoon yahay waxaana qaraxan uu ka mid noqonayaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan gudaha iyo daafaha magaalada baydhabo banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday xerada murtadiinta ee hiilweyne ee ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa xeradaas madaafiicda ayaa intooda badan ku dhacday gudaha xerada waxaana ka dhashay waxyeelle soo gaartay murtadiintii madaafiicdaasi lagu beegsaday howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku dhiig bixinayaan kufaarta iyo murtadiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sii xoogaysanayay waxayna howlgalladan oo dhan imaanayaan xilli duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoo ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar ka tirsanayd kooxda riddada soomaaliya maamulka shahaadala dareerka puntland ayaa sharci darra ku tilmaamay maleeshiyaadka b s f islamarkaana duldhigay awaamir culus oo ka dhan ah maleeshiyaadkaas warbixintaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare xiisad horleh ayaa dib uga soo cusboonaatay maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland iyo qaybo ka mid ah maleeshiyaadkiisa kadib markii falalka madax bannaan maamulkaasi ay gudaha magaalada gaalkacyo ka fuliyeen maleeshiyaadka b s f ee maamulka puntland shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta guddiga amniga ee maamulkaasi ugu magacaaban gobolka mudug ayaa looga hadlay falal amni daro ah oo maleeshiyaadka b s f ay ka geysteen gudaha magaalada gaalkacyo murtad faysal sheekh cali oo ah gudoomiyaha maamulka puntland ee gobolka mudug islamarkaana shir gudoominayay kulankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa maleeshiyaadka b s f iyo taliyahoodaba ugu hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii mar dambe ay xeradooda soo dhaafaan ciidanka meesha soo galay ma ahan ciidan dowladeed ma ahan ciidan sharciyad ku fadhiya ma ahan ciidan la aqoonsan yahay oo dastuurka dowladda puntland uu aqoonsan yahay ma aha sidaa daraaddeed tallaabo kasta oo ciidankaasi qaado waxay noqonaysaa faldembiyeed sidaa daraaddeed ciidamada noocaas ah xeradooda inay joogaan baanu ku amraynaa haddii xeradooda ay soo dhaafaan oo tallaabashanaad ay la yimaadaan waynu is arkaynaa gidaarka yarka aad joogtid baan kuugu imaanaynaa meeshaadaan kuugu imaanaynaa haddii ay dhacdo tallaabo dambe magaalada inaa usoo qaadid gidaarkaagaan kuugu imaanaynaa waxa ku kulaalaya waad aragtaa inta ciidanku kulaalayso geesaha kaa jirta waad aragtaa inta madaafiic iyo taangiyaal dhinacyadaada fadhida waad aragtaa tallaabashanaada jooji waa kaaga digaynaa waa kaaga digaynaa waa kaaga digaynaa haddii ay dhacdo mar dambe xeradaada inaad ka soo baxdid oo aad tallaabo soo qaadid meeshaad joogtid baa laysugu imaanayaa meel kale oo laysugu tegaya ma lahan ciidanka amniga gobolka mudug hadduu yahay daraawiish hadduu yahay boolis hadduu yahay biisa hadduu yahay asluub iyo dhammaan laamaha ammaanka gobolka gobolka heerarkiisa kala duwan guud ahaan gobolkao dhan waxay amar ku qabaan in cid walba oo ammaanka soo faragelisa gobolka ama ciidama la timaada ama checkbointiya dhigata ama waxaan dowladdu ogayn oo tallaabo ah ka qaada ciidamada ammaanku waxay amran yihiin inay tallaabo buuxda ka qaadaan maleeshiyaadkan b s f waxa ay si toosa u hoos tagaan islamarkaana aas-aasay kuna shaqaysta sirdoonka maraykanka iyagoo bixiya tababarka dhaqaalaha iyo weliba aqabka militari ay haystaan dowladda jabuuti ayaa qaaday ololo ballaaran ay ku musaafiraysa dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalkaas xilli ay kasii daraysa xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalkaas warbixinta warkaasi waxay nahaye cabdiqani maxamed ciidanka booliiska xukuumadda ismaaciil cumar geelah ayaa howlgallo ballaaran ka fuliyey gobolada kala duwan ee waddanka kuwaas oo lagu soo qabqabtay boqolaal dad ah dadkaas ayaa qaarkood la dhigay xabsiyada halka kuwa kalena la masaafuriyey ciidanka ayaana weeraray xeryo ay deganaayeen boqolaal qaxooti ah dadka la masaafuriyey ayaa badanaa waxay kasoo jeedaan wadamada soomaaliya iyo yemen boqolaal yemaniyiin ah ayaana nidaamka ismaaciil cumar geele waxa uu qorsheynayaa inuu dalkooda dib ugu celiyo kuwaas oo markii hore dalkooda uga qaxay dagaallo tobannaan kun oo ruux oo yemaniyiin ah ayaa tirakoobyada ay sheegayaan inay nolol ku haystaan waddanka jabuuti kuwaas oo qaarkood waddanka ku sugan muddo siddeed sano ah xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta kusii xoogaysanaya muqdisho ay bannaanka soo dhigayaan fashilka kooxda riddada warbixinta warkaasi waxaynu ahaya walaalkeen abuushayba xubno ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac ballaaran waxay ka muujiyeen weerarada mujaahidiinta ee ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada dalka xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah saraakiisha kooxda riddada ay kusii xoogaysanayaan degmooyinka gobolka banaadir isagoona tusaale u soo qaatay weeraradii ugu dambeeyey ee caasimadda ka dhacay wuxuu carbaabay in xamladii xasan garguurta markii ay fashilantay ay ciidamada mujaahidiintu bilaabeen inay bartanka muqdisho ku beegsadaan madaxda ugu sarraysa kooxda riddada isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii iskudayga dilka ahaa ee murtad xasan garguurta lagula beegsaday meel u dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayaha mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku idhahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato ay kala gogoynaysa kaga faa'iidaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faa'iidaysanaysa madaxweyne kaga faa'iidaysanaysa dee marba hadduu jiritaankii qatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeega lagu cabiraayo boqolkiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanaynaa la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadibaal ugu dambeeyey foolxumadii aa dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahday si kadis inta lagu qabsay looga bax sideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agabna aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay iska soo dudanay gudaha lagruux dhacan ogsoonnahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa midadkooda qaarkood weli meesha lagulagula jibo laf ceys weyn dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii barnaankii cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad baa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiisa ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guul darro iyo niyajab misqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo soonokii darhad lagu dilay xasan yaro oo isna ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ka shanqariyey in maleeshiyaadka kooxdii riddada ay ku hor burbureen oo mujaahidiinta al-shabaab xildhibaankan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ay cagaha wax ka dayaan marka ay sheedda ka arkaan geesiyaasha towxiidka wuxuuna tusaale nool u soo qaatay macrakadii degmada aadan yabaal iyo qaabkii habqanka ahaa ee murtadiintu uga firxdeen jiidda hore ee dagaalka ciidanka qaranka oo baaba'ay ciidanka markuu madaxweynaha imaanay ciidan dhisan buu ahaa ciidan kalaa la dhisaya waa labaatan kun abda ciidankii ugu dambeeyey waxaa arkaysaa laba kun oo ciidanka qaranka ah oo shan boqol al-shabaaba taliya ciidanka ugu dambeeyey soomaaliya hadda odawaa aadan yawaala xilligii xuriya ogtahay dhiigga ku daatay ogtahay iyo gudoomiye maxkamadda sare ee maxkamadda ciidankoo jooga ayaa shan boqol oo al-shabaab uga soo cararin iyo shan kun oo ciidan haysta waxyaabahaas oo dhan waxay keenaysaa ciidanka xarumihiisa la gatay taasaana iyadana ayaa dhaawa- dhaawacaysa marka burbur ciidan saddex sano waxaan kusoo koobayaa waa saddex sano ku-takrifaal awoodeed ku-tamisyo dastuur musuq maasuq baahsan baabi'in ciidanka qaranka midnimadii soomaaliya oo kala tagtay dowlado shisheeyo dalka isku haysta mugdi u muuqda oo saddex sano khasaarta wax guula la taaban karaa oo maanta aan haynaa ma laha hadalka xildhibaanada golaha dawaaqeedda waxa uu kusoo beegmayaa xili shalay magaalada muqdisho qarax lagula beegsaday xero lagu diiwaangelinayey maleeshiyaad murtadiin ah taasoo qaar badan ay ku halaagsameen kuwana ay si xun ugu dhaawacmeen
guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimaad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ee andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu